بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل والمتروك من الصلاه ثلاثه اشياء والمتروك midka laga tegayo min asalaati salaada xaggeeda alaaatu ashyaa waa saddex shay fardun wa sunnatun wa hay-a saddexdaasaa laga tegayaa yacnii waxyaabaha laga tago min asalaati waa alaaatu ashyaa waxyaabaha laga tago macnaheedu ma ahan ha laga taga ma waa waxyaabaha suuragal ay tahay qofku inuu ka tago saddexay u qaybsamaan waajib iyo sunna iyo hay-aye qaab uu ka tegayo wuxuu yidhi falfardu waajibku laa yanuubu canhu sujuudu sahwi sujuudu sahwi kama naa'ib noqdo bal in dakarahu hadduu soo xasuusto wazamaanu qariibun walxaal azamaanu zamanku qariibun uu dhow yahay ataa bihi waa la imaanaya wa banaa calayhi waana ku dhisayaa wasajada lisahwi sahwina waa u sujuudaya wa banaa calayhi wuxuu ka wadaa inta hore uu tukado ku dhisayaa salaada kow ka soo bilaabi maayo wa sunnatu sunnaduna laa yacuudu ilayha u noqon maayo bacda talabusi bilfardi markuu faradkii dhex galo kadib sunnada usoo noqon maayo laakinahu yasjudu lisahwi canha laakiin wuxuu sujuudayaa sujuudu sahwi canha ay can isunna shaygaa sunnada uu ka tegay sujuudu sahwi uu u sujuudaya walhay-atu hay-aduna laa yacuudu ilayha u soo noqon maayo bacda tarkihaa ka tegiddeeda kadib walaa yasjudu lisahwi canhaa sujuudu sahwina u sujuudi maayo wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah waxyaabaha laga tago min asalaati waa alaaatu ashyaa fardun wa sunnatun wa hay-a wuxuu yidhi falfardu laa yanuubu canhu sujuudu sahwi wax waajiba haddii laga tago sujuudu sahwi naa'ib noqon mayso cinda shaaficiya waxyaabaha sujuudu sahwiga lagu kabo oo aan la soo celinaynin ayaga agtoodu waxay ka tahay sunna waxyaabaha sujuudu sahwiga uusan kaafinayn uusan ku filnayn oo laga maarmaanka in la soo celiyana waxay leeyihiin waa fardi iyo waajib laakiin culammada qaar ka mida waa ku khilaafsan yihiin waxayna u arkaan waajibaad haddii laga tago in sujuudu sahwi lagu kabaayo waxyaabaha waajibkaa haddii laga tago shardi maaha in la soo celiyo bal waxay leeyihin sujuudu sahwiyaa lagu kabayaa haddii sunna laga tagana waxay leeyihiin sujuudu sahwi waajib maaha in lala yimaado lala imaamaayo sujuudu sahwi hadduu qofka la imaanin waxay yidhahdeen salaaddiisu waa saxiix laakiin waxay yidhahdeen haddii rugni laga tago min alarkaan waa middaa midda ay leeyihiin sujuudu sahwi naa'ib ka noqon mayso laa yanuubu canhu sujuudu sahwi waxay leeyihin ayaga waa arkaanta ee waajibaadka maaha laakiin cinda shaaficiya waajibaadka waa sidaa shay waajiba haddii laga tago waxay leeyihin sujuudu sahwi naa'ib noqon mayso sujuudu sahwi waxaa loo idaafeeyey sahwi sahwiguna waa kafla iyo wax la hilmaamo waa nisyaan waa wuxuu qofka ka sahwiyo waxayna yidhahdeen culummadu asalku waxay ahayd sujuudun lisahwi waa sujuud loo sujuudayo lisahwi sahwi dartii loo sujuudayo laamtii baa meesha laga saaray markaasaa la isku idaafeeyey bay yidhahdeen oo waxaa la yidhi sujuudu sahwi ee asalku waxay ahayd sujuudun lisahwi sahwigana fi luga alcarabiya marna fii ayaa lagu gudbiyaa marna can markii mowdican laga hadlayo fii baa lagu gudbinayaa la dhihi maayo sahaa canhu bal waxaa la leeyahay sahaa fiihi la dhihi maayo sahaa can isalaa laakiin waxaa la leeyahay sahaa fi salaa salaaddii ayuu ka sahwiyey dhexdeeda ay ku sahwiyeen sababta waxay yidhaahdeen sahaa fiihi waa midda qofka ka dhacda haflana uga dhacda camdi iyo bareer aan ahayn ikhtiyaar uma sameeyo qofka markii fii lagu gudbinayo laakiin haddii la yidhaha sahaa canhu waa kafla iyo ka tegid uu qofku u bareeray inuu shaygaasi ka tago ma aha wax khaflo keliya uga dhacay ma aha wax nisyaan iyo hilmaam uga dhacay bal waa wax bareer uga dhacay oo si camdiga uu sameeyey kaa muxuu noqonayaa waa madmuum bay yidhaahde haddii la yidhaha saha canhu qofkaas waa qof madmuuma waxaana tusaale u ah qowl اllahi caza wajal fawaylu lilmusaliin aladiina hum can salaatihim saahuun lama dhihin fii salaatihim alla wuxuu yidhi can salaatihim waa kuwa salaadooda saahuun sahwiga halkan waxaa laga wadaa midda mowduucan looga hadlayo midda aayadda looga hadlay ma ahan maxaa yeele kuwaas alla wuxuu yidhi hoogaa u sugnaaday hoog wuxuu u sugnaaday kuwa tukanaya aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum can salaatihim saahuun waa kuwa salaadooda haafilka ka ah waa kuwa salaadooda aan ilaalin oo awqaadooda awqaadda aan ku ilaalin waa kuwa waajibaadka iyo arkaanta iyo shuruudda salaadda aan dhowraynin kuwaasi waa madmuumuun ma ahan dad fiican bal waa dad alla subxaana wa tacaala uu sheegay in hoog u sugnaaday laakiin sahwiga halkaas maxaa lagu gudbiyey can ayaa lagu gudbiyey ee fii laguma gudbin walidalika bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen alxamdu lilah aladii qaala can salaatihim saahuun walam yaqul fii salaatihim saahuun waxaa mahadle bay yidhahdeen allihii yidhi can salaatihim saahuun oo aan dhihin fii salaatihim saahuun maxaa yeele sahwiga inuu dhaco fi salaa wax qofku iska celin kara maaha waa hilmaam qofka kusoo darinaya hilmaamkana basharu u yahay haddii la yidhaha marka qofkii salaada dhexdeeda wax ku hilmaamaahi hooga u sugnaaday waxay noqon lahayd waxaysan addoommada awoodi karin in lagu kallifay oo daaqadooda iyo awooddooda ka baxsan lidaalika alla kuma kallifin subxaana wa tacaala culayskaas ma saarin laakiin kuwa hoogga u sugnaaday waa kuwa u qasda inay salaada moogaadaan oo tasaahula fududaysta arrimaha salaada marka halkaa markii laga hadlayo sujuudu sahwi sahwigan waa midka fii lagu gudbinayo ee ma aha midka canku gudbaya sujuudu sahwi waxay ka mid u tahay qofka salaadiisa wixii ku dhaafay ama wixii sahwiga ka dhacay hadduu wax ka gaabiyey iyo hadduu wax ku siyaadiyey intaba waajibka marka hadduu qofku shay waajiba ka tago cinda almu'alif sujuudu sahwi kabi mayso laa yanuubu canhu sujuudu sahwi sujuudu sahwi ka naa'ib noqon maayo culamada qaar waxay leeyihin waa hadduu rugni ka tago sujuudu sahwi ka naa'ib noqon maayo sida maalan hadduu ka tago sujuud ama uu ka tago rukuuc ama uu ka tago suurat alfaatixa arkaantii aan soo marnay rugni ka mid a hadduu ka tago waxay leeyihin sujuudu sahwi lagu kabi maayo muxuu samaynayaa marka waa inuu rugnigi la yimaad wuxuu yidhi bal in dakarahu hadduu soo xasuusto wazamaanu qariibun xaal zamanku dhow yahay ataa bihi waa la imaanayaa wa banaa calayhi waana ku dhisaya waa ku dhisaya wuxuu ka wadaa maalan ragcadii u dambaysay sujuuddeedii buu ka tegey ragcadii u dambaysay sujuuddeedii buu ka tegey salaatu duhri buu tukanaayey salaatu duhri waa afar ragca soo maaha ragcadii u dambaysay sujuuddeedii ayuu ka tegey markii uu salaadda ka baxay kadib ayuu wuxuu soo xasuustay inuu sujuuddii ka tegey muxuu la imaanayaa qofkaasi ma afartii ragcuu soo celinayaa mase ragcadii u dambaysuu la imaanayaa shiikhu wuxuu leeyahay hadduu zamanku dhow yahay ragnigii buu la imaanayaa ragcadii buu la imaanayaa oo sujuuddeedii ka tegey wa banaa calayhi waana ku dhisaya wa banaa calayhida wuxuu ka wadaa tiradii hore u xisaabsanaya ragcadii uu sujuuddeeda ka tegay keliyuu la imaanaya inta kalena waa xisaabsanaya laakiin muxuu ku qayday wazamanu qariib waa inuu zamanku dhow yahay waxaa laga fahmaya hadduu zamanku fogaado inuusan ku dhisaynin wa banaa calayhi markaa ma jirto rugniga uu ka tega keliyana la imaan maayo ama waajibkuu ka tega keliya la imaan maaye salaadii o dhan uu ku soo celinaya hadduu zamankii fogaado zamanka dhowaanshihiisa iyo fogaanshihiisa maxaa daabit u ah laba qowlay sheegeen culummadu ay ku kala tageen ama ay ku sheegeen qola waxay yidhaahdeen daabitku waxa waaye alcurf curfigaa loo celinaya oo waxay yidhaahdeen curfiga ama caadadu dadku hadday tahay qofkaani in salaaddii uu tukado u dhow yahay zaman ahaan markaa waa ku dhisayaa tiradii hore rugnigii ayuu la imaanayaa tiradiina waa ku dhisayaa haddii curfin curfan qofkan wakhtiga uu tukado uu fog yahay oo curfi aan la leeyahay qofkaani wakhtiguu tukada waa wakhti dheer muddaa ka soo wareegatay haddii la leeyahayna salaaddii wuu ku soo celinayaa marka wazamaanu qariib qurbigaasi waxay yidhaahdeen maradduhaa ila alcurfi meesha loo celinayo waa curfiga iyo caadada culamada qaarna waxay yidhaahdeen maya waxaa loo celinayaa oo lagu dhisayaa xadiidkii qisadii dulyadayn xadiid abi hurayra markii nebiga sala allahu calayh wasalam uu laba ragca tukaday salaadii duhur kadibna uu salaamo noqsaday waxay yidhaahdeen muddadaas nebigu sala allahu calayh wasalam uu moogaa oo salaaddii labadii ragca uusan la imaanin in la eg hadduu qofka ku jiro zamanku waa qariib muddadaas wax ka dheer hadday ku qaadatana zamankaasu waa baciid waxay yidhahdeen marka daabitku waa xadiidii dulyadayn waa qisadii dulyadayna daabit u ah qisatu dilyadayn ayadaa daabida bay yidhahdeen xadiidkaasi wakhtigiisa ma la qiyaasi karaa waa la qiyaasi karaa wakhtigii nebiga alai slat slam waa istaagay meel dambe uu fadhiistay meel dambe markuu fadhiistay dadkii qaaraa baxay qayb kalaa u tagtay sida dulyadayn oo kale su'aaluu weydiiyey oo wuxuu yidhi rasuulka ilaahiyo ma la hilmaamay mase waa la gaabiyey hadallo markay isdhaafsadeen nebiga iyo dulyadayn kadib nebiga saxaabaduu weydiiyey wuxuu yidhi akamaa qaala dulyadayn markay yidhaahdeen nacam nebigu waa soo istaagay labada ragcuu la yimid waa la qiyaasayaa bay yidhaha marka wakhtigaasaa la qiyaasayaa qadarka intaa la eg qofkii moog salaada waxaa la leeyahay zamankiisu waa qariib qofka intaas ay kala badatana waxay leeyihiin zamankiisu waa baciid haddii qurbiga iyo bucdiga daliilil xadaynaya uusan imaanin oo qisadan dalyadayn hadda xadayn maahan waaqica dhacday waa waxaa u dhow in curfiga loo celinaayo arrimahan oo kale curfigaa loo celiyaa curfigana waxbaa lagu xukumaa wixii sharciga uusan xadayn ama uusan xad u yeelin waxaa lagu xadidaa haaliban curfiga calaa kulli wuxuu ku qaydo wazamaanu qariib hadduu zamanku dhow yahay ataa bihi wa banaa calayhi wasajada lisahwi sujuudu sahwina waa sujuudaya sujuudu sahwi maxalkeeda iyo meeshay dhacayso shiikha asaa keenaya wuxuu yidhi wasunnatu sunnada laa yacuudu ilayha u soo noqon maayo bacda talabusi bilfardi markuu fardiga dhex gala kadib u soo noqon maayo laakinahu yasjudu lisahwi canha laakiin sujuudu sahwi ayuu u sujuudayaa ayaga sunnada waxyaabay ku tusaalaynayaan waxaa ka mid ah ashaaficiya atashahud alawsat sunnooyinku uga mid yahay ataxiyaadka dhexe ama tashahudka dhexe cindahum waa min asunan laakiin cinda kayrihim waa maxay waa min alwaajibaat waajibaadka ka mid tahay alxanaabila ayagu waxay leeyiin waa waajib tashahudka dhexe maadaama uu waajib yahay sujuudu sahwiyaa lagu kabaya qolo walba xadiidkaasaa asaldhigu ah nebiga sala allahu calayh wasalam markii uu ka tegay tashahudka dhexe xadiid cabdillahi bni buxayna ayaa ku soo arooray qaala sallaa lanaa rasuulu llahi sal ly slam ragcatayni min bacdi salawaat nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna dujiyey buu yidhi laba ragco oo ka mida salaadaha qaarkood wa fii riwaayatin qaama min itnatayni min aduhri wuxuu ka istaaga buu yidhi labadii ragco ee duhurka uma qaama kadibna waa kacay macnaha tashahudka dhexe uma fadhiisan falam yajlis ma fadhiisan nebigu calayhi salaatu wasalaam faqaama annaasu macah dadkuna nebiga ayay la kaceen falamaa qadaa salaatahu markuu salaadiisa dhammeeyey wa nadarnaa tasliimahu oo aan sugayna salaamo noqsigiisa kabbara qabla tasliim waa takbiirsaday salaamo noqsigii ka hor fasajada sajdatayni laba sujuud ayuu sujuuday wahuwa jaalisun asigoo fadhiya uma sallama kadibna waa salaamo noqsaday xadiidkan shaaficiyadu waxay leeyihiin hadduu qofka shay sunnaa ka tago sujuudu sahwi ayuu la imaanayaa shaygaas sunnadaana u soo noqon maayo xadiidkaanana noo daliila xanaabiladuna waxay leeyihiin hadduu waajib ka tago u soo noqon maayo sujuudu sahwiyuu la imaanayaa waajibkaasna u soo noqon maayo xadiidkaanana noo daliila qolo walba xadiidkaana asal u ah qolada dhehaysa sujuudu tashahudka dhexe waa waajib waxay leeyihiin waajibka waa hadduu qofka ka tago usoo noqon maayo xadiidkaana asal u ah qolada dhehaysa tashahudka dhexe waa sunna waxay leeyihin hadduu sunno ka tago u soo noqon maayo sujuudu sahwi oo la imaanaya xadiidkaana noo daliila ila labada qoloba marka xadiidkaanay cuskanaya masaladooda xaggee u noqonaysaa marka tashahud alawsat xukunkiisu waa maxay haddii la yidhaha waa waajib iyuu daliil u yahay xadiidkan qolada dhahaysa waa yani xanaabilada iyo culummada waafaqsan ee maaragta qaba haddii waajib laga tago inaan loo soo noqonayn haddii la yidhaha tashahudka dhexe waa sunna xadiidkan iyuu daliil u yahay shaaficiya uu daliil u yahay masalada waxay iskula noqonaysaa marka tashahud alawsat xukunkiisu waa maxay xukunkiisu cinda shaaficiya waa sunna wa cinda kayrihim waa waajib sida saxiixana waa waajib tashahudka dhexe waa waajib waana ku soo marnay fii sifati salaati nabiy calayh salaatu wasalaam hadduu waajib yahay qofka hadduu shay waajiba ka tago oo aan rugni ahayn markuu ka taga kadib ee rugniga ka dambeeye uu gudo galo ma u soo noqonayaa waajibkaas ma u soo noqonayo markuu salaada dhammaysto intuusan salaama noqson ka hor ayuu wuxuu la imaanayaa sujuudu sahwi sujuud sahwigaasaa kab u noqonaysa shiikhu wuxuu ku qayday bacda talabusi bilfardi haddii shaygaasi uu ka tegaayo uu soo xasuusto qabla talabusi bilfardi ma u noqonayaa ilaa wuxuu yidhi laa yacuudu ilayha u noqon maayo goormuusan u noqonayn bacda talabusi bilfardi waxaa laga fahmayaa qabla talabusi bilfardi inuu u noqonayo waana sidaas haddii qofka uu maalan tashahudka dhexe hilmaamo intuusan kicin ka hor ama markuu hinqaduu damco inuu kaco soo xasuusto waa fadhiisanaya tashahudka dhexe la imaanaya waa fadhiisanaya tashahudka dhexe waa la imaanaya laakiin markuu istaago istaagu soo rugni ma waa istaagay qofkaasi faradow dhex galay waa ka gudbay tashahudkii dhexe iyo fadhigiisii markaas ma soo noqonayo haddii la baraarujiyo oo maalan subxaana allaahi la yidhaha markuu istaago kadib ma soo noqonaya ma soo noqonayo salaaddiisuu dhammaysanayaa intuusan salaama noqson ka hor ayuu wuxuu la imaanayaa sujuudu sahwi sujuud sahwi waxay kabaysaa tashahudkaasi uu ka tegey waidaa shaka hadduu ka shakiyo fii cadadi maa ataa bihi min walhay-atu walhay-atu laa yacuudu ilayha hay-ada u soo noqon maayo bacda tarkihaa ka tegiddeeda kadib hay-aadka waa soo marnay hay-aatu salaa hay-adihii iyo qaababkii salaada sida maalan in gacmaha kor loo qaado gacmaha in xabadka la saaro iyo wixii la mid a hadduu ka tago muu soo noqonayaa u soo noqon maayo sujuudu sahwina la imaan maayo laa yacuudu ilayha bacda tarkihaa u soo noqon maayo ka tegiddeeda kadib walaa yasjudu lisahwi canha sujuudu sahwina u sujuudi maayo labada midna la imaan maayo waxaa la mid ah waxyaabahan sujuudu sahwi loo lala imaanaynin aqwaasha hadduu qofka ku sahwiyo maalan allahu akbar meeshuu ka dhihi lahaa ayuu wuxuu yidhi samica allahu liman xamida waa sahwi soo maa waa sahwi laakiin sahwigaa sujuudu sahwi miyuu leeyahay wax sujuudu sahwiya ma lahan alimaam ibnu mundir raximah ullah wuxuu leeyahay sujuudu sahwi waa fi lafcaal laa fi laqwaal sujuudu sahwi waxaa lala yimaadaa fi lafcaali afcaashaa loola yimaadaa buy laa fi laqwaali hadallada dhexdood sujuudu sahwi lalama yimaado sujuudu sahwiga waa afcaasha ee aqwaasha maaha waidaa shaka hadduu ka shakiyo fii cadadi maa ataa bihi min arakacaat tirada wixii uu la yimid ee ragacaada hadduu ka shakiyo banaa cala alyaqiini yaqiinuu ku dhisayaa wa huwa yaqiintuna alaqal waa tirada yar yaqiintu waa tirada yar hadduu qofka shakiyo salaada tiradeeda uu ka shakiyo maalan ma afar ragcaad tukatay mase saddexaad tukata duhurka hadduu ka shakiyo labada midkee yar saddexdaa yar saddexduu ku dhisayaa wey wa sajada lisahwi sujuudu sahwina waa sujuudaya oo sujuudu sahwiuu la imaanaya shakiga waa dhowr nooc culummadu waa kala qaadeen shakiga waxaa jira shaki la ictibaarinayo iyo shaki aan wax ictibaara lahayn oo aan tixgelin lahayn waxay yidhahdeen qofka hadduu shakiyo bacda intihaa'i salaa markuu salaaddii ka dhammaaday kadib salaaddii waa tukaday waa salaama noqsaday waa ka baxay markuu ka baxay kadib ayuu wuxuu ka shakiyey ma saddex ragcaad tukatay mase afaraad tukatay sujuudu sahwi ma la imaanayaa maya salaadna ku soo celin maayo sujuudu sahwina la imaan maayo shakigaasna ma ictibaarinayo maxaa yeele qofkan wixii mashruuc ahaa ee waajib ahaa ee laga doonayo waa la yimid intuu salaaddii ku jira uu la yimid markuu salaada ka baxay shakigan kusoo darinaya shaki la ictibaarinaya ma aha ma la tixgelinayo salaadna ku soo celin maayo sujuudu sahwina la imaan maayo nooca labaada shakiga waxaa waaye asoo salaada ku jira ayuu shakiyey shaki taari ah waa shaki soo dariyey waana shaki laa yastaqiru cala alqalbi qalbiga ku sugnaan maayo qalbiga wax ku sugnaanaya ma ahan waa wax ku soo dariyey oo maskaxdiisa ku soo dhacay markiina ka tegey oo markiiba ka baxay taasina waxay yidhahdeen culummadu waxay ku badan tahay dadka waswaaska qaba inta badan shakigaasna asigana laa ctibaara bihi la ctibaarin maayo laa cibrata bih wax tixgelin uu leeyahay ma jiraan nooca saddexaada shakiga waxay culummadu ku sheegeen waa qofka shakigiisu badan yahay waa shaki badan yahay hadduu weysaysto waa shakinaya ma weysaysato mase maadan weysaysan hadduu qubaysto waa shakinaya hadduu salaad tukado waa shakinaya hadduu soomo waa shakinaya waa shaki socda gebigiiba wax walba iyo ficil walba uu sameeyo waa ka shakinaya dhaqaaq walbuu la yimaado waa ka shakinaya dadkaasi waa dadka qaba cudurka waswaaska u badan tanna oo markuu weyse qaato kadib waxaa shaki ka gelaya inuu weyse qabay in kale wuxuu le ma weyse qaatay amaadan sidii loogu talagala u weysaysan salaadda hadduu galo wuxuu ka shakinaya inuu salaada xirtay in kale hadduu soomo wuxuu ka shakinaya inuu sooman yahay in kale hadduu qubaysto wuxuu ka shakinaya inuu qubaystay in kale wax walba shakiya uga jira waa kii uu sheegaya ibnu caqiil oo kale markii la weydiy u yidhi waa marfuucu qalamkaasi waxay weydiiyeen nin shan jeer biyo dhex galay oo qubaystay ceelow galay ama webi buu galay webigiiu ku qubaystay markuu ku qubaystay kadib shan jeer ayuu shakiyey inuu qubaystay in kale waxay yidhahdeen qofkaasi salaaddiisu ma ansaxaysaa haddii sidaa uu ku tukado qofkaasi wuxuu yidhi wax salaadoo lagu leeyahay ma jiraan salaadba lagama rabo waxaa la yidhi sabab maxaan salaad looga rabin wuxuu yidhahda waa majnuun waa waalan yahay wey nabiguna wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam rufica alqalamu can alaa saddex qalankii waa laga rafciyey saddexda waxaa ka mid ah almajnuun xataa yafiiq qofka waalan ilaa uu soo naaxo qalinka waa laga rafciyo waxba loo qori maayo takaaliif ma saarna ninkii shan jeer wuxuu yidhi inta qubaystay haddana ka shakisan inuu qubaystay nin waalan waayo nin fiyow maaha dadka sidaasoo kalea shakigooda ma la ictibaarinaya wax ictibaara ma laha saddexdaas nooce shakiga la ictibaarin maayo yaa waaye marka shakiga la ictibaarinayo culammadu waxay yidhahdeen waxaa lala khitaabayaa waa qof caafimaad qabo oo fiyow oo waswaas iyo shaki aan qabin qofkaasi markuu tukanaayo salaad uu ku jiro hadduu ka shakiyo tirada salaada banaa cala alyaqiin yaqiinuu ku dhisayaa taa laftirkeeda qofka markuu shakiyo fi salaa labaa loo kala qaadaya markaas uu shakiyey inuu taxari suuragal yahay iyo inuusan taxari suuragal ahayn ataxari macnaheedu waxaa waaye qofka inuu dadaalo kadibna markuu dadaalo kadib uu rajaxo cadad acdaadaas uu ka shakiye ka mid ah maalan wuxuu ka shakiyey ma saddex ragcaad tukatay mase afar markuu sii fakiray waxaa u raajix noqotay inuu saddex tukada xaalad waa xaaladaas xaaladna shakigii galay markuu ku fakiray waxba raajix uma noqon inuu saddex tukaday iyo inuu afar tukaday isku miday u yihiin waa fakiray labada tire midna waa rajixi waaye meeshaa tarjiix ma jira soo maha labadaas xaaladood waa la kala qaadayaa marka xaaladda hore oo ay suuragal tahay qofka inuu dannigiisa raajixa uu tusiyo labada tira mid ka mid ah danniga raajixa uu ku dhaqmaya wuxuu ka shakiyey ma saddexaa tukata mase waa afar waxaa u raajix noqotay inuu saddex tukaday waxaa u raajixa noqday malahaas raajixa u noqday ayuu ku dhisaaya muxuu la imaanayaa marka ragcadii afaraaduu la imaanayaa sujuudu sahwi xaaladdan ma sujuudayaa xaaladdan sujuudu sahwi wuxuu sujuudayaa bacda salaam markuu salaama noqsado kadib salaadda markuu ka baxo kadib ayuu sujuudu sahwi la imaanayaa waxaa u daliila xadiid ibni mascuud radia allahu canh oo bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi asagoo ka hadlaya qofkii salaaddiisa ka shakiyey ma saddex amase waa afar wuxuu yidhi falyataxara sawaab ha ku dadaalo sawaabka suu sawaabka ku gaari lahaa ha ku dadaalo falyutima calayhi sawaabkaasna ha ku dhammaystiro uma liyusallim kadibna ha salaamo noqsado uma yasjudu sajdatayn kadibna wuxuu ha sujuudo laba sujuud wuu salaamo noqsanaya markaa kadib uu sujuudu sahwi la imaanaya xadiidkan laakiin waxaa ku jirta falyataxara sawaab sooma ha ku dadaalo sawaabka kadibna sawaabka ha ku dhiso ninka sawaabka wax ku dhisaaya waa midka wax u raajix noqdeen waay markuu sawaabka ku dadaalay waxaa sawaab u noqotay saddex ragco taasuu ku camal falaya xaaladda labaad oo aysan suuragal noqon tarjiix iyo taxari oo qofka shakigii galay mid uu rajixi waaye labadii dhinac ma saddex amase waa afar waa kala rajixi waaye xaaladdan wuxuu qaadanayaa tirada yar midda shiiku ka hadlaayo waa middan dambe wuxuu qaadanayaa tirada yaqiinta ah saddex miya mase waa afar waa shaki waa kala rajixi waaye muxuu hubaa hadda muxuu hubaa wuxuu hubaa saddex ragcuu hubaa saddexduu hubuu ku dhisayaa banaa cala alyaqiin yaqiintuu ku dhisayaa yaqiinta ha ku dhisa sujuudu sahwina waa laga rabaa ولذلك الشيخ وحو يراهدين بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو سجود السهو نوى سجوديا حالدا لكن سجود السهو قرم سجوديا قبل السلام حالدا سجود السهو وحو الإيمان قبل السلام وحاو دليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكجر في صحيح مسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري إذا شك أحدكم في صلاته haddii axadkiin uu shakiyo salaadiisa dhexdeed falam yadri uusan garan kam sallaa imisuu tukaday aalaaan aw arbacan ma saddexuu tukaday mase afaruu tukaday kalama garan falyarax shaka shakiga ha tuuro shakiga ha tuuro walyabni ha ku dhiso calaa ma stayqana wuxuu yaqiiniyey ha ku dhiso wuxuu yaqiiniyey hadda waa maxay maxaa u yaqiinsan saddex yaqiinta ha ku dhiso walyabni calaa ma stayqan uma yasjud sajdatayni kadibna ha sujuudo laba sujuud qabla an yusallima intuusan salaamo noqsan ka hor fain kaana sallaa khamsan hadduu shan ragca tukaday ilaan markuu saddex ku dhiso hadday sawaabkii noqoto oo sida uu malaynayo ama danigiisa raajixa uu noqdo sida xaqiiqada ah meeqa ragco markaa tukaday afaruu tukaday haddii sida uu ku dhisay aysan xaqiiqadu noqon meeqa ragcou tukaday shan ragcou tukaday nebigu wuxuu lehy alayh isalaatu wasalaam fain sallaa khamsan fain kaana sallaa khamsan hadduu shan tukaday shafacna lahu salaatah salaadiisa ayay shafci uga dhigaysaa shafcigu waa maxay waa tirada isdhaafka ah markuu hadda shan ragco tukaday isdhaaf miyaa shan ragco isdhaaf miya mase waa witri shafci miya mase waa witri shan waa witri labadan sujuude sujuudu sahwiga ayaa boos ragca istaagaya markaasay shafci ka dhigayaan markaa lix camale noqonay waaya macnaheedu waxay yidhahan culamada halkaa waxaa laga qaadanayaa ujeeddada duhur iyo casri iyo afar ragco looga dhigay ujeeddooyinku inay ka mid tahay in shafci laga rabo oo aan laga rabin tiro isdhaafa waxaa laga rabo waa shafci lidaalika hadduu shan tukaday sujuudu sahwiga shafciyay ka dhigayaan sujuudu sahwiga maqaama ragcay istaagayaan markaas waxay ka dhigayaan tiro shafciyo siman wain kaana sallaa tamaaman hadduu tukaday tirada dhammaystiran oo afartii ragcee kaanataa labadan sujuud sujuudu sahwigu waxay noqonayaan targhiiman lishaytaan dullayn shaydaanka la dullaynaayo idan mar walba sujuudu sahwi la imow haddii sawaabkii aad asiibtay afar ragco aad tukatay shaydaankay dullayn u tahay labadan ragco haddii shan ragco aad tukatayna labadan sujuud maxay noqonayaan shafci bay noqonayaan labadan sujuud ee sujuudu sahwiga waxay noqonayaan shafci bay waxay ka dhigayaan tirada xadiidkaasi wuxuu tusinayaa in la sujuudayo qabla salaam wa sujuudu sahwi sunnatun sujuudu sahwina wuxuu yidhi waa sunna wa maxalluhu booskiisuna qabla salaami waa salaamta hortii sujuudu sahwi waa sunna layskuma waafaqsanaa ayagu maxay u leeyihiin laakiin shaaficiyadu waa sunna sujuudu sahwi sideedaba maxay bedeshaa cinda shaaficiya maqaamu sunna istaagtaa halkaas waa waxay ku leeyihiin waa sunna maxaa yeele maqaamu sunna u istaagaya laakiin cinda hayrihim maxay sujuudu sahwi maqaamka istaagaysa waa maxay waa maqaam alwaajib muxuu noqonaysaa sujuudu sahwi waajibay noqonaysaa cinda hayr shaaficiya waajib waaye sujuudu sahwiga marka waa waajib wa maxaluhu booskiisuna qabla salaami waa salaamta hortii ayadana waa la isku khilaafsan yahay sujuudu sahwin booskeedu waa halkee waa masalo khilaafiya bayna alculamaa culamada qaar ka mida waxay yidhaahdeen waa qabla asalaam sida mu'alifka qaar waxay yidhaahdeen maxalkeedu waa bacda asalaam qaar waxay yidhaahdeen waa la kala qaadayaa hadday ziyaada jirto waa bacda salaam hadday nuqsaani jirtana waa qabla salaam waa la kala qaaday saasaa loo kala qaadayaa buu yidhaha aqwaal badanaa ku jirta laakiin waxaa ugu fiican in la raaco sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam mawaadicda nebiga uu sujuuday qabla salaam in la sujuudo qabla salaam mawaadicdii iyo meelihii nebiga uu sujuuday bacda salaamna la sujuudo bacda salaam maalan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu tukaday shan ragco mar wuxuu tukaday shan ragco ragcuu ziyaadiyey wuxuuna sujuuday bacda salaam markuu salaama noqsaday kadib ayuu nebiga alai slat slam wuxuu la yimi sujuudu sahwi xadiiu dilyadayn ama qisadii dilyadayn xadiidi abi hurayra goormuu sujuuday sujuudu sahwi ma qabla salaamay ahayd mase bacda salaam waa bacda salaam markuu salaama noqsaday kadib uu sujuuday qisadii xadiidka qisatu dilyadayn ma ziyaadaa jirta mase nuqsaan ziyaadaa jirta ziyaadaa jirta nebiga calayhi salaatu wasalaam laba ragca waa la yimid labana waa uu ka tegay laakiin wuxuu ziyaadiyey waxyaabo badan oo afcaala waa istaagoo meeshuu ka kacay gadaaluu tegey meeluu iskaga tiirsaday asoo salaad ku jira kadib haddana waa soo dhaqaaqay oo meeshiibuu yimid hadallo badanaa dhex maray asiga iyo saxaabada qaar ka mid ah intaasoo dhan maxay ziyaado ku yihiin salaada ziyaaday ku yihiin dheeraaday ku yihiin lidaalika culamadu waxay u ictibaariyeen xadiidkaasi sahwiga dhacay inuu yahay mid ziyaado ah uusan ahayn nuqsaan markii uu ka tegey tashahudkii dhexe goormuu la yimid sujuudu sahwi ma qabla salaama mase bacda salaam wuxuu la yimid qabla salaam markuu ka tegay tashahudka dhexe tashahudka dhexe in laga tago ma nuqsaana mase waa ziyaada waa nuqsaan alimaamu shawkani raximah ullah wuxuu leeyahay waxaa habboon in sunnada nebiga la raaco mawaadicda nebiga uu sujuuday qabla salaam in la sujuudo qabla salaam mawaadicda uu sujuuday bacda salaam in la sujuudo bacda salaam masaladii hadda aan ka hadlayna haddii shaki dhaco marna wuxuu sujuuday qabla salaam wuxuu amray in la sujuudo wuxuu amray in la sujuudo qabla salaam marna muxuu amray in la sujuudo bacda salaam waa laba xaaladood oo kala duwan xadiid abi saciid iyo xadiid ibni mascuud shiikhu laakiin raximahullah iyo culammada waafaqsan ayagu waxay leeyihiin sujuudu sahwi oo dhan waa qabla salaam haddii la yidhaha sujuudu sahwi o dhan waa qabla salaam maxaa la khilaafayaa axaadiidii ku soo aroortay bacda salaam in la sujuudo sujuudu sahwi itibaacu sunnati awlaa sunnada nebiga calayh salatu wasalaam in la raaco ayaa awlaa nebiga lagu daydo oo mawaadicda nebiga uu sujuudo qabla salaam qabla salaam la sujuudo mawaadicda bacda salaamna la sujuudo bacda salaam qaala faslun wa khamsatu awqaatin laa yusallaa fiiha ilaa salaatun lahaa asbaab wuxuu yidhi wa khamsatu awqaatin shan waqti laa yusallaa fiiha lama tukado ilaa salaatun lahaa sababun ilaa salaad sabab la mooyaane shan waqti lama tukado ilaa salaad sabab la mooyaane bacda salaati subxi salaada subax markii laga baxo xataa tatluca shamsu ilaa qoraxdu ay soo baxdo wa cinda tuluucihaa iyo markay qoraxda soo baxda agteeda xataa tatakaamala ilaa ay dhammaystirnaato wa tartafica ayna kor u baxdo qadra rumxin waran qadarkii waran in la eego kale ilaa ay kor u baxdo wa ida stawad iyo hadday qoraxdu dhexbartamaha ay ku sinnaato istaagto xataa tazuula ilaa ay zuusho waqti zawaal la gaaro ilaa jihada qorax dhaca ay u iilato wabacda salaati subxi iyo salaada subax kadib wa bacda salaati alcasri iyo salaada casr kadib xataa taqruba shamsu ilaa qoraxdu ay dhacdo wa cinda alghuruubi iyo markay qoraxda dhacdo agteed xataa yatakaamala ghuruubuhaa ilaa dhiciddeedu ay dhammaystirnaato meeqa waqti waay waa shan awqaat lkaraaha loo yaqaana waqtiyadan shanta ah karaahiyaduna waa kala daran tahay waa shan waqti oo ay makruuh tahay in la tukado salaad aan sabab lahayn laakiin karaahadu waa kala daran tahay waxaa ugu daran saddex waqtibaa ugu daran qoraxdu markay soo baxdo ilaa ay tegayso qadra rumxin karaahadeedu waa shadiida waa karaaha daran maxaa yeele wakhtigaas ayay kufaartu waxay u sujuudaan qoraxda wakhtiga labaad ee karaahadu shadiido tahay waa markay qoraxdu istaagto fii kabidi samaa samada dhexbartamaheeda waa wakhti aad u yar wakhti dheer maahan wakhtigaasi aad u yaryahay qoraxdu waxay istaagaysaa samada dhexbartamaheeda wax yar markay u dhaqaaqdo xagga galbeedka maxaa la gaadhay salaaddii duhuurah soo galay wakhtiga intii marka duhurka uusan gelin wax yar ka hor oo qoraxdu dhexbartamaha ay taagan tahay waa waqtulkaraaha karaahaduna waa shadiida waa karaaha daran waa axaadiid badanaa kusoo aroortay xadiid cuqba ibnu caamira ka mid ah oo ku jira fii saxiix muslim saaxibu tadhiibka asaa sheegaya adiladaasi xaaladda saddexaad ee daran yani karaahadeedu ay daran tahay waa cinda ghuruubi shamsi waana marka qoraxdu ay u sujuudayaan gaaladu saddexdaas waqti karaahadooda waa shadiida maxaa soo haray laba waqtiyaa soo haray bacda salaati alfajri iyo bacda alcasri salaadda casr kadib labadaas waqti waa ka karaaha sahlan yihiin saddexdan waqti oo kale laakiin marka laysku daro saddexda waqti shantaa waqti waxaa la isku yidhahdaa awqaat lkaraaha shiikhu wuxuu leeyahay lama tukado waqtigaas ilaa salaad sababla mooyaane masaladu waa khilaafiya culamada qaar waxay leeyihin xataa salaad sababla la tukan maayo laakiin sida saxiixa ah waa sida mualifku sheegay salaadu hadday sabab leedahay waa la tukanaya salaadaha sababta leh waa sida salaatuljanaaza sababay leedahay soo maa sabab keentaa jirta oo maydaa yaallo u baahan in lagu tukado sida taxiyatulmasjid taxiyatulmasjid sabab bay leedahay sababteedu waa maxay qofkii masjidkuu soo galay maadaama uu masjidkii soo galay uu rabo inuu fadhiisto waa inuu la yimaado taxiyatulmasjid oo nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxu yidhi idaa dakhala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yusaliya ragcatayn yuusan fadhiisan ilaa laba ragca uu tukado waa inuu labadii ragca la yimaado ayaduna sabab bay leedahay salaadaha noocaasa waxaa la yidhahdaa dawaat lasbaab waa salaado asbaab u saaxiiba kuwaasoo kale waa lala imaanaa fi awqaati alkaraaha taxiyat lmasjid waxaa tukanaya bacda alcasri waxaa tukanaysaa bacda alfajri waxaa tukanaysaa cinda ghuruubi shamsi waxaa tukanaya cinda uluuci shamsi intaba waa la imaanaysaa maxaa yeele sabab bay leedahay laakiin taawucaad aan wax sababa lahayn maalan waxaa kugu soo dhacday inaad salaad taawuca iska tukato bacda alcasri ama bacda salaati alfajri ma la imaanaysaa taawuc mulaqa oo wax sababa lahayn la imaamaysa maxaa waqtigaasi waqtu karaaha waa oo nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi laa salaata bacda alcasri laa salaata bacda alfajri xataa tatluca ashams walaa salaata bacda alcasri xataa taqriba ashams salaad ma jirto salaadda subax kadib ilaa qoraxdu soo baxdo casr kadibna salaadii ma jirto ilaa qoraxdu ay dhacdo laakiin salaadda ma jirto uu leeyahay waa midda aan sababta lahayn maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam bacda salaati alcasri wuxuu tukaday raatibat duhri raatibadii duhurka markii laga mashquuliyey ay dhaaftay wuxuu tukaday bacda alcasri taa waxay daliil u tahay haddii sabab ay jirto in la tukan karo waqtilkaraaha wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin